galab wanaagsan idil ahaantiinba laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan ku dhowaad laba malyan oo xujaaj ah oo gudanaya waajibaadka xajka ayaa maanta taagan oo ku cibaadaysanaya banka carafo xujaajta sanadkan waxaa ku jira kumanaan soomaali ah oo ka baxay dalka iyo weliba dibaddaba dadkaasi waxaa ka mid ah dhaqan guure warsame oo ah hooyo ka baxday dalkan maraykanka gaar ahaan gobolka minnesota caasha cuud ayaa dhaqan goore khadka telefoonka ku wareysatay waxayna ugu horreyn weydiisay bal dareenkeeda iyo sida uu yahay wakhtigan oo ay ku sugan tahay banka carafo
caasha cuudey aniga maxaa kale dareenkeygu maanta aad iyo aad iyo aad u wanaagsan yahay wax aan la heli karin oon laga sheekey karin oo farxada ayaan faraxsanahay maasha allah dadka carafo ayaan taagannahay maxaa tidhahdaaye alxamdulilah xajka wadnihiisa iyo beerkiisu waa caraf maanta waxaan imaanay mar ay tahay adigu hal saac meelahaasa saa ka imaanay caawo cisho wixii ka dambeeya ayaan ka baxaynaa haddii alla idmo ma garan haya xaggee la tegayaa markaas waxaa la tegaa meel la yidhaha musalafo musalafo meel la yidhaha oo dhagaxa laga aruursado dhagaxa la tuuro laga aruursado ayaan caawo aan tegaynaa wixii maaragtay cisho ka dambeeya haye meeshaan meeshaan duhur iyo waxaan ku tukanay casir oo laysku soo jamciyey maqrib haddau noogu soo galo waa noogu soo galaa ku tukanayno waxaan ku tukanaynaa cishe iyo maqribka haddana meeshaas la yidhaahdo musalafo la yidhahdaan cishe iyo haddana maqrib aan haddana isku jamcinayna haddi alla waa garta marka waxaad guranaysaan dhagxaantii la tuuri lahaa xaggee lala tegaya markaa dhagxaantaasi
dhagxaantii la tuuri lahaa aan caawa guranaynaa haddii alla idmo haye kadib xaggee lala tegaya waxaa lala tegayaa jamaraadkaa lala tegayaa jamaraadkaaba berri jamaraad kii weynaa maxaa tiraahday kii weynaay oo u horreeyaan berri toddoba dhagax ku dhufanaynaa haddii alla idmo qofkiiba qofkiiba toddoba dhagax buu ku dhufanaa meeshaas waa jamaraad jamaraadka la tuuro dhagaxa la tuuro oo maaragtay shaydaan tuurka ay dhahaan maxaa intaa xiga markaa kaasaa marka waxaa xiga haddana markaas ka waxaa xiga waa la baxaa waxaa la aadayaa xaramkii oon dhaweyn oo maaragtay wax badan jira ayaa loo lugeynaa baabuur ma jiro gaari ma jiro wax la raaca male ummaddu way yaacaysaa kulligood baabu wax dhaqaaqa male waxaa la aadaa xaramkia la aadaa toddoba jeeraa lasoo dawaafaa dabacyi waa lasoo noqonaa teendadii waxaan imaanaynaa mino oon saaka kasoo tagno saaka mino kasoo tagno dib baa loogu noqonayaa markaa berri dib baa loogu soo noqonayaa ameen dambe dib loogu soo noqonaa saddex beri oo waxaa noo dhiman haddana dhagax tuura oo maaragtay saddex beri oo min saddex min saddex kubri la tuuraayo waa gartay marka bal waxaad ka warantaa jawiga hadda aad ku jirto bal haddaad u sawirto dadka aan weli fursadda u helin in meeshaas barakada le maanta aad taagan tahay inay istaagaan bal sawir uga bixi meesha siday u eg tahay iyo khalqiga meesha jooga wallahi horta horta caasha cudey waxaa la yidhi xajkan waa faral sunna ma ahan qofkii waxaysta oo ilaahay waxsiiyey oo shaqaysa oo xajkaas heli kara lacagtiisu ay xaj iyo wuxuu asagu isticmaala ay ugu qaybsato inuu yimaado waajib ay ku tahay waa gartay aad iyo aad haddaad hada aragtana shucuurka inta ku qaata mala isdhahaysid baad sanadka baaqa xataa isma dhahaysid waa waxaa kula tegaya waxaad shucuurta inta kula tagtaad leedahay ilaahu maaragtay igu soo celi mar labaad igu soo celi iyo mar saddexaad iyo mar afaraad imise goor baad adigu aad meesha hadda aad joogto imise sano baad istaagaysa meeshaas imise goor baad tagtay
walla caasha waxaan u malaynaha hadda sanadkii toddobaad inuu yahay toddoba sano oo isku xigtaa
maya iskuma xigin oo waxbaa markii u horreysay wax badana udhexeeyeen laakiin intii ka dabadeysay hal sano moogiya inta kale waa isku xigxigeen laakiin mar soomaaliyaan kasoo xajiyey markaas baa xoogaa udhexeeyey waa gartay marka marka maxaa kugu celcelinaya meesha hada waxaa kugu celcelinaa mala joogi kartid be waa adigu maxaa tidhahdaaye wa baahi badan baahi u qabto adigu hadda madayn kartaa haddaad baahanta oo badarka hortaada la keen ma dhaafi kartaa maya waa inaad cunto sooma aad iyo aad waa inaad cunto de marka hadda saas waa taasaa igu celcelinaysa waxaad u baahan tahay oo ood maaragtay rabto oo maaragtay qalbigaada iyo qulubtaada oo dhan ay ku dheehan tahay haddii aad heli kartona waa waa mala ka joogaysidba waa gartay marka socod dheer baa lagalaa baa la yidhi magaalooyinkii way kala fog yihiin marka bal waxaad ka warantaa dadka socodka galaya iyo bal tasiilaadka ay helaan iyo cidda caawinaysa iyo siday ugu suuro galayso caashay socodkaas waa nala kaga sheekeeyey waxaa nala yidhi socodka caawa markaan meeshaas u hoyano oo berris wax bas naga soo qaado oo minana keeno meeshay saaki aan kasoo tagno ouna geeyo dhagax tuurkaa la aada waa loo lugaynaa wax badan buu jiraa marka odaa dadka aad baa walwalga walaacay ugu jiraan oo qof walba wuxuu leeya anugu socodkaas ma geli kare waa beertee maxaan suubinayaa wa marka insha allahu dadna waa dad maarata socon karo oo tallaabsan karo qoraxduna aad aad aad aad boqolkiiba boqol bay dhaaftay aad bay utulush bannaanka lama istaagi karo
waa gartay laakiin meesha waxaa ka socda biyo iyo qaboojin dadka la qaboojinaya soconaya soo maaha qabo qaboojiyo waa leeyahay biyo u leeyahay cabitaan u leeyahay qado u leeyahay cunto u leeyahay wax maaragtay qoraxdaas xag ilaahay ka timid maahan wax kale oo meesha ka maqan ma jiraan dadka aad wada socotaan ee soomaalida ah ee dalkan maraykanka kaala soo xajiyey imisay tiradoodu dhan tahay ee adigu kula socday bo- boqol iyo sagaal ruux waa waa kooxdiina
waa boqol iyo sagaal ruux oo garuub garuubkaas boqol uga ah garuubkaas aan ku socono waxaan nahay boqol iyo sagaal marka boqol iyo sagaalkiinaas xaggee ka soo xajideen waxaa kalaga soo xajiyey maraykanka laga soo xajiyey minnesota ohio kentucky gobollo badan aa laga soo xajiyey marka hal meela laisugu imaadaa oo laisugu nimaadna chicago meel yiraha laisugu nimaadna isu sugnaa halkaasaan kasoo wada baxnaa yaa marka kooxdiina yaa idin hogaaminaya culummo waaweynaa na hogaaminaysa ilaaha weyne culummo waaweynaa na hogaaminaysa oo hadda badankii inoo qaybinayaan iyo biyihii iyo raashinkii hadda hadda naloo qaybinaho maaragtay maasha allah kheyr allah siiye ma ma ma lagu kala maharo meesha raggii baa qaybinaa raggii baa adeegaa waa kaasaa marka casharada iyo meelaha la marayo iyo waxa xiga iyo tallaabo kastoo la qaadayana iyaga ayaa iyaga ayaa hormuud idinkugu ah culummo u gooniyaa jirta midaas oo maaragtay oo u xisaaban oo u baaraha jiroo makarafoonka wada oo saacba saac u sheegaayo saacba saac halkaasaa dhiman halkaasaa la maraa saasaa loo maraa saasaa la qabanaa saasaa loo qabanaa culummo saasaa jirta
waxay ahayd dhaqan guure warsame oo taagan banka carafa ee dalka sacuudiga waxayna gudanaysaa waajibaadka xajka waxayna u warramaysay wariyaha v o a caashe ibraahim aadan caashe cuud